qira'aة الnabiyi slى اllahu عalيyh waslama fi salaati اlfajri waxaana u dambeysay qira'aة الnabiy slى اllahu عalيyh waslama fi salaati اlfajri fi yowmi اljumuca qiraa'ada nebiga salى اllahu عalيه wasalam uu aqrin jiray salaat اlfajri maalinka jumcaha inay ahayd aliflaamim tanziil الsajda wahlata calى اlinsaan fi rakcati اluulaa wuxuu akhrin jiray suurat sajda wa fi اthaaniya suurat اlinsaan waana dheeray jiray nebiga caleyh isalaatu wasalaam fi rakcati اluulaa wuxuuna gaabi jiray fi thaaniya suuratu sajda waxay ka mid tahay suuradaha dhowr iyo tobanka mowdic ee qur-aanka ku jira ee lagu sujuudayo markii mowdica la gaaro laakiin axaadiidka ku soo aroortay inuu nebiga akhrin jiray caleyhi salaatu wasalaam suuratu sajda subaxda jimcaha ma jiro xadiid ka mid ahoo saxiixa oo ay ku jirto inuu sujuuday sujuudu tilaawa inuu nebiga caleyhi salaatu wasalaam sujuuday sujuuda tilaawa markuu akhrinayay suuratu sajda alxaafid ibnu xajar raxmatullahi caleyhi wuxuu yidhaahday lam ara fi shayin min aلطuruq lam ara fi shayi min aلطuruqi aلtasriixa bأnnahu slى اllahu عalayh waslama sajada lama qara'a suuraة lama qara'a suura tanziil الsajda lam ara fi shayi min aلطuruqi aلtasriixa bأnnahu slى اllahu عalayh wasalam sajada lama qara'a suura tanziil الsajda في hda الmaxal إla fi kitaabi الشhariica إla fi kitaabi الشhariica لbn abi dawud إla fi kitaabi الشhariica لbn abi dawud min طariiq min طariiqi أkhرى can saciid bn jubayr can ibn cabaas can saciid bn jubayr can ibni cabaas gadowtu calى اnabiyi slى اllahu عalayh waslama yowma اljumuca gadowtu calى اnabiyi slى اllahu عalayh waslama yowma اljumuca fi salaati اlfajri faqara'a fiiha sajdaة fasajada الxadيiث w fي isnaadihi man yundaru fi xaalihi wa fي isnaadihi man yundaru fi xaalihi ثuma dakara xadiiث عali radي اllahu canhu xaafid بn xajar wuxuu sheegay xadiiث cali radي اllahu canhu أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صلاة الصبح بتنزيل السجدة رواه الطبراني رواه الطبراني في الأوسط والصغير في المعجم في معجم الأوسط في المعجم الصغير لبضبة وفيه الحارث وفيه الحارث والليث وهما ضعيفان idan xadiidka ku soo arooray xadiid cali radi allahu canhu waa xadiid daciifa kanu ibnu cabaasna waa daciif oo xaafid ibnu xajar yidhi waxaa la fiirinayaa xaalkiisa duruqda xadiidka uu ku yimid ama axaadiidka ku soo aroortay in nabiga sala allahu calayhi wasalam yowma aljumuca fii salaati alfajri uu akhriyay suuratu sajda wa suuratu linsaan axaadiid ku soo aroortay fii saxiixayn iyo keyrkoodba waa ku jirtaa laakiin kuma jirto annahu sajada waxaa ku jirta kaana yaqra' uu akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam inuu akhri jiray ayaa ku sugan laakiin kuma jirto inuu sujuuday sujuudu tilaawa hase yeeshee sujuudu tilaawa mawaadicda musxafka u calaamadeysan in la sujuudayo sujuudu tilaawa culamadu waxay leeyihin waa in la sujuudaa wax dhiba ma lahan ama nabiga sala allahu caleyh wasalam mawaadic mucayana ka soo aroortay sida inuu ku sujuudo suurat najmi suurat lcalaq iyo suuradaha la midka ah nabiga caleyh isalaatu wasalaam mawaadic mucayana ka sugnaatay inuu ku sujuuday sujuudu tilaawa qaala raximah llah alqiraa'atu fi sunnati اlfajri sheikhu raximahullah markuu ka soo baxay alqiraa'atu fii salaati alfajri salaatu lfajri waxaa ka horeysa laba ragco oo loo yaqaano ragcataa alfajr laba ragcoo sunnaa weeye waa raatibatu lfajri raatibadaasi nebiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu ku akhrin jiray qur-aanka oo qaar ka mid a markuu markuu shiikhu ka soo baxay salaatu lfajri iyo waxaa nebigu sala allahu calay wasalam qiraa'adiisa iyo suuradaha iyo aayaadku akhrin jiray wuxuu gudogalay inuu ka hadlo alqiraa'atu fii sunnati lfajri sunnada fajarka qiraa'adiisa wa amaa qiraa'atuhu sala allahu calayhi wasalama fii ragcatay sunnati lfajr amaa qiraa'ada nebiga sala allahu alay wasalam labada ragco ee sunnada fajarka fa kaanat waxay ahayd qiraa'adiisa fa kaanat waxay ahayd khafiifatan mid khafiifa ayay ahayd jiddan aada iyo aada khafiif u ah waa lixadiidi xafsa radi allahu canha in nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu khafiifin jiray labada ragco takhfiifan xataa ina caaishata radi allahu canha kaanat taquulu caaisha waxay dhihi jirtay hal qara'a fiiha nabiga sal ly slam labadaas ragca dhexdood ma akhriyey biummi lkitaab ummulkitaab ma akhriyey yani shakiyaa naga geli jira bay leedahay nebiga labadaas ragco dhexdooda umulqur'aan ma akhriyey mase ma akhrin umulqur'aan waa faatixa wa kaana axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrin jiray bacda alfaatixati faatixada kadib fi luulaa ragcada hore dhexdeed oo minhumaa labada ragca ka mid ah wuxuu akhrin jiray aayat qul waaamana billaahi wamaa unzila ilayna ila aakhiri alaaya wa fi lukhraa ragcada kalena wuxuu akhrin jiray qul yaa ahla alkitaabi tacaaluu ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum ilaa aakhiri alaaya ragcada hore qulu aamanaa iyo ragcada dambe ah qul yaa ahla alkitaab labada ragco labadaas aayadooduu kala akhrin jiray wa rubamaa qara'a badalaha midda dambe bedelkeeda waxaa laga yaabay inuu akhriyo falamaa axasa ciisa minhum alkufr ilaa aakhiri alaaya qul yaa ahla alkitaabi tacaalow bedelkeeda mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu akhriyo falamaa axasa ciisa minhum alkufr wa axyaanan mararka qaarna yaqra'u wuxuu akhrinayaa qul yaa ayuha alkaafiruuna fi luulaa ragcada hore wa qul huwa allaahu axadun fi lukhraa ragcada kalena wuxuu akhrinayaa qul huwa allaahu axad wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray nicma suurataani humaa laba suurad waxaa u nicmo leh humaa labadooda waa suurat lkaafiruun iyo suurat likhlaas wa samica rajulan wuxuu maqla nin yaqra'u akhrinaya asuurata aluulaa suuradda hore fii ragcati aluulaa ragcada hore dhexdeed faqaala wuxuu yidhi haadaa cabdun kani waa addoon aamana birabbihi rabbigii rumeeyey duma qara'a suurata athaaniya kadibna suuradda labaad ayuu akhriyay fi ragcati alukhraa ragcada kale faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam haadaa cabdunkani waa addoon carafa rabbahu rabbigiisa gartay qiraa'ada fii ragcatay alfajri la akhrinayo culamada qaar waxay sheegeen inay ku jirto saddex qowl inay culimmadu iskugu khilaafeen alqiraa'atu fii ragcatay alfajri qaar waxay yidhaahdeen alqiraa'atu fii ragcatay alfajri waa la akhrinayaa qur'aan suurat lfaatixana waa la akhrinayaa iyo aayaadka kale nebiga ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam oo aan soo marnay laakiin waxay yidhaahdeen labadaas ragca waa la khafiifinayaa jiddan si zaa-ida loo khafiifinaya waa la fududaynayaa qiraa'ada labadaas ragco waxaana labala rabaa labadaas ragco inay noqdaan laba ragco oo khafiifa oo qiraa'adoodu dheerayn culamada qaarna waxay yidhaahdeen alqiraa'atu fii ragcatay alfajr waa la dheeraynayaa oo xilli in la dheereeyaa fiican dhib ma lahan in la dheereeyo saas in la dheereeyo wax dhibaataa ma lahan qowlka saddexaad waxaa waaye laa qiraa'ata fiihima aslanba labada ragce ee fajarka wax la akrinaya maba jiraanba qofka waa istaagaya waa rukuucaya waa sujuuda laakiin wax qiraa'a ma lahan wax qiraa'a ma jiraan qowlkan ugu dambeeya ugu liita waxaana ugu raajixsan qowlka ugu horeeyay oo ah in la akhrinayo lana takhfiifinayo sida xadiid xabsa radi allahu canha ku yimi iyo xadiid caaisha labadaba ilaa caaisha ay tidhi waxaan isdhihi jirna nebigu faatixada ma akhriya mase ma akhrin yacni siduu u fududaynayo darteed laakiin waa akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam faatixada aayaadkaas kalena waa akhrin jiray qiraa'adana waa fududay jiray culammadu waxay yidhaahdeen waa madhabu ljumhuur in la takhfiifiyo qiraa'ada in qiraa'ada la fududeeyo inay mustaxab tahay oo ay sunno tahay waa madhabuljumhuur nawowi raxmat ullahi caleyh wuxuu yidhi wa qaala bacdu salaf laa ba'sa biitaalatiha salafka qaar ka mid ah waxay yidhaahdeen wax dhiba ma laha in la dheereeyo labada ragco laa ba'sa biitaalatihimaa labada ragca dheerayntooda wax ba'siya dhibaataa ma lahan qowlkan ah laa ba'sa biitaalatihimaa waxaa la waafajin karaa qowljumhuur nawowi waa waafajiye wuxuu yidhi walacalahu araada waxaa laga yaabaa inuu ula jeedo bacdiga salafka ka mid a annaha laysat muxarama inaysan xaaraam ahayn in la dheereeyo walam yukhaalif mana khilaafin buu yidhi fi istixbaabi takhfiifi takhfiifka inuu mustaxab yahay waa jamciyey labadaas qowl wuxuu ku jamciyey markay leeyihiin laa ba'sa biitaalatiha waxay ka wadaan in la dheereeyahay xaaraan ma ahan in la takhfiifiyo la fududeeyaa sunno ah laakiin hadduu qofku dheereeyo madamb ma dembaabaya ma xaaraamuu ku dhacay maya laa ba'sa biitaalatihima wax dhiba ma laha in la dheereeyo hadday ula jeedaan laa ba'sa biitaalatihimaa inaysan itaalada xaaraam ahayn hadday ka wadaan ayagaiyo jumhuurtu ma iskhilaafsan yihiin maya wax khilaafa kama dhexeeya marka maxaa yeele jumhuurulculamaa waxay leeyihiin altakfiif waa mustaxab laftirkooda waa waajib ma dhahayaan waxay leeyihin altakfiif waa mustaxab in qiraa'ada la fududeeyo waa sunna qofkii qiraa'ada dheereeyana waxay leeyihin ma dembaabayo oo xaaraan ma ahan dheeraynta qolada marka tiri laa ba'sa biitaalatihimaa haddii qasdigoodu yahay inaysan xaaraam ahayn itaalada ma khilaafsana jumhuurta lidalika wuxuu yidhi walam yukhaalif fi istixbaabi takhfiif qofkaasi ama bacdigaasi maysan khilaafin takhfiifka inuu mustaxab yahay markaasuu yidhi waqad baalaga qowmun qolaa xeel dheeraatay oo arrinta ku tarax tagtay faqaaluu waxay yidhaahdeen laa qiraa'ata fiihimaa aslan wax qiraa'a maba jiraanba aslan laa qiraa'ata fiihimaa aslan fiihimaa ee waa fii ragcatay alfajri labada ragc ee fajarka wax qiraa'a ma jiraan aslan waxba la akhri maayo qoladaasi waa qolo mubaalaqa samaysay waay waa qolo tarax tagtay alimaamu taxaawi fii sharxi macaani alaathaar markii uu sheegay adilada tusinaysa inuu nebigu wax akhrin jiray fii ragcatay alfajri qaar ka mida markuu sheegay ayuu wuxuu yidhaahday fفي hda تhبiت qراءaته فيهma fفي hada waxaa ku sugan buu yihi xadiidkan waa xadiid tusinaya in wax la akhrinayo labada ragcee fajriga oo lamid axaadiis hadda baabka sheikhu ku sheegay fa fii hada xadiidkan waxaa ku jira tahbiitu qiraa'atihi fiihimaa qiraa'ada nebiga sal ly slam sugnaanteeda fiihimaa labada ragca oo uu akhrin jiray fadalika xujatun calaa man nafa alqiraa'ata minhuma fadalika arrinkaasi xujatun wuxuu xujo ku yahay calaa man nafa alqiraa'ata qofkii qiraa'ada anfiya oo ka anfiya minhumaa labada ragco qofkii labada ragca qiraa'ada ka anfiyey xujo xadiidkaani ku yahay axaadiidta marka hadda sheikhu halkan noogu sheegay oo ah nebiga sala allahu calayh wasalam inuu akhrin jiray mararka qaar qowluu aamanaa billaahi ragcada hore iyo qul yaa ahla alkitaabi fi ragca athaaniya ama mararka qaar falamaa axasa ciisa minhum alkufr mararka qaarna uu akhrin jiray fi ragcati aluulaa qul yaa ayuha alkaafiruun wa fi ragca athaaniya qul huwa allaahu axad adiladaasi ama axaadiistaasi waxay raddi ku yihiin qolada dhahaysa laa qiraa'ata fiihima axaadiisaan raddi ay ku yihiin waxaa ku cad nabiga sala allahu alay wasalam inuu akhrin jiray culammada qaar waxaa qowl kaloo ahay qabaan sida maalig oo kale raxmatullaahi calayhi in lagu gaabsanayo qiraa'at alfaatixa waxay qabaan in la akhrinayo qur-aan laakiin waxay leeyihiin wuxuu qofku akhrinayaa suurat alfaatixa khaasatan ma dhaafaya ayada suurad kale ku dari maayo aayad kalena raaci maayo qowlkaasi sawaab miya sawaab ma ahan nebiga sal l slam waa dhaafi jire axaadiidan waxay tusaysaa nebi sal l slam inuusan faatixada ku gaabsan jirin haddii laakiin faatixada uu ku gaabsado waa bannaan tahay sunnaduuse waxaa waye inaan lagu gaabsan ee aayaadka nebiga akhri jiray la akhriyo calayhi salaatu wasalaam labada suuradood qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad waa laba suuradood oo labadaba towxiid ka hadlaya saa darteeda nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi nicma suurataani humaa laba suurad waxa u nicmo leh labadan suuradood qul yaa ayuha alkaafiruun iyo qul huwa allaahu axad mid walboo labada ka mid ah raddiba waxay ku tahay mushrikiinta waxayna nusro u tahay towxiidka towxiidkay caddaynaysaa suuratu lkaafiruun waxaa ku jirta albaraa'a min alkufri wa ahlih lakum diinukum waliya diin waa baraa'a waaye adinkuna diintiinna baad leedihiin aniguna diintaydaan leeyahay yacni waxba iskuma nihin wax naga dhexeeya haba yaraatee ma jiraan awalkana wuxuu yihi qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun aniga caabudi maayo waxaad caabudaysaan adinkuna caabudi maysaan waxaan anigu caabudayo wahaakada yacni isku camal ma nihin aniga adinku shaqo iskuma lihin suuraddaasi waxay caddaynaysaa ama ay yacni bayaaninaysaa towxiidka suurat likhlaasna waa la mid lidaalika markuu nebigu caleyh isalaatu wasalaam labadaas suuradoo ammaanayo waa jihadaas waaye waxay caddaynayaan oo ay ka hadlayaan ayaa waxay yihiin wixii ilaahay subxaana wa tacaala koonka uu abuuray dartood alla subxaana wa tacaala adduunkii koonka dhan wuxuu abuuray waa litowxiidihi towxiidka sababtiisa ilaahay makhluuqaadka u abuuray oo samaawaadka ee arlada u abuuray oo addoommada u abuuray waa liajli towxiid suuradahana towxiidkay bayaaninayaan wuxuu maqlay nebiga sal alla ly slam nin akhrinaya ragcada hore suuradda hore suuradda hore qul yaa ayuha alkaafiruun markaasuu yidhi nebiga calayi salatu wasalaam haadaa cabdun aamana birabbihi kani waa addoon rabbigiisa rumeeyey muxuu ka wada aamana birabbihi ilan suuraddaasi waxay leedahay ama ay ka hadlaysaa qofka inuu ilaahay caabudayo berina uu ka yahay cibaadatu hayr illaahi caza wajalla idan aamana birabbihi rabbigiisuu rumeeyey wixii kusoo haran waa ka wixii alla ka soo haran waa ku gaaloobay qofkii suuratu likhlaas markuu suuratu likhlaas akhriyey nebiga calayh isalaatu wasalam wuxuu yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu maxaa yeelay suuratu likhlaas waxay ka hadlaysaa in badan ilaahay subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa iyo waxaan alla laa'iq u ahayn subxaana wa tacaala in laga anfiyo lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad suuraddaasi marka qofkii fahma faham dhaba waa qof rabbigii gartay waaye lidaalika wuxuu yidhi haadaa cabdun carafa rabbahu kani waa addoon rabbigiisa gartay waaye labada kelimadood ee midda hore nebigu u leeyahay haadaa cabdun aamana birabbihi iyo haadaa cabdun carafa rabbahu waadixay ku yihiin waxay labada suuradood ka hadlayaan suurat lkaafiruun waxa ay sheegaysa qofkii caqiideeye rumeeya aamana birabbihi suuratu likhlaas waxay ka hadlaysaa qofkii garta ee rumeeyana carafa rabbahu waa qof rabbigiisa gartay waay maxaa yeele alla maxaa lagu gartaa waxaa lagu gartaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi lculaa suuraddaasna way ka suuratu likhlaasna way ka hadlaysaa waana soo marnay suurat likhlaas fadliga ay leedahay maraan dheerayn inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhaahday ninkii suuraddaad jeclaa xubuka iyaaha adkhalaka aljanna jacaylka suuraddaas aada jeceshahay ayaa jannada ku geliyey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam xaggaan kusoo marna anas anas fii sifati salaati nebi sal ly slam xagaan kusoo marna siciid waxaan kusoo marnay fi riyaad الصaalixiin xubuka إiyaaha adkhalaka اljanة ayaan cabdاlqaadir cumdahan waa kusoo marnay cumdaha waa kusoo marnay waa runta laakiin ma dhoweyn waa laga dambeeyey soo maridda cumda cumdaha riyaa saalixiinka ka dambeeyey aadaw qiraa'atu aa kitaabkaana oo kusoo marnay xubuka iyo adkhalika aljan riyaa saalixiinna oo kusoo marnay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin